ونصف الله allah kuma sifaynayo de agsara wax ka badan mima ay min aladi kii wasafahu ku sifeeyey allah ay huwa ilaahay bihi nafsahu daatadiisa u ku sifeeyey maada bihidu waxay u noqon maada bilaa xaddin yani xadayn aynu u sheegayno ama u garanayno la-aanteed walaa gaayatin dhammaadaynu u garanayno la-aanteed laysa ka midlihi shayun wax ilaahay la midi ma jiraan wa huwa ilaahay asamiicu waa ka maqalka badan ee albasiiru aragga badan hadalkan imaam axmed ibnu xambal uu tilmaamay wuxuu sheegayaa nusuusta sifaatkana in sidaa loo rumaynaayo lama awilaayo siday qaarkood u awilaan oo ay u yidhaahdaan ilaahay ma soo degaye marag baa soo degaya ama ay qaarkood yidhahdaan ilaahay ma soo degaye raxmaddiisaa soo degaysaa waa baatil cidda u nisbaynaysa imaam imaam axmed ibnu xambal ama imaam malik inay sidaa ku fasireen xadiiskanna waxba kama jiraan kamana sugna taana waxa weye weliba dib baynu kasii waadixin doonaa insha allahu taala marka sifaadkaa waa rumaynaynaa kayf iyo qaabna uma sheegayno halkaana qaar baa ku simbiraysaday laa kayfa oo maxay yidhaahdeen sifaadka ilaahay kayfba ma laha kayfba ma laha bay yidhahdeen taasna waa baatil waxaan kayf lahayn waa waxaan jirin kayf kala nafyinaya waxaa laga tilmaamaya kayf macluum inuu aho aynu garanayno ayaa la nafyinaya la diidaya laakin kayf aynu jaahil ka naho aynaan garanayn lama nafyinaayo hadda ahlu sunna waljamaacana ilahay daatadiisa iyo sifaatkiisa kayf waa u sugayaan sidaas aawadeed waa kuwa yidhi laa yaclamu kayfa huwa ila huwa marka kayf allah og yahay waa sugeen alistisnaau min annafyi isbaatun wax la diiday haddii wax laga soo reebo waxa lasoo reebay waxay noqonaysaa wax la sugay oo waxay noqonaysaa marka la yidhi waxa weeye kayfka iyo sifaatka ilaahay ama daatada ilaahay ma oga ilaahay mooyaane cid kale ma oga laakiin ilaahay kayfka uu yahay waa og yahay baa ka dhalanaysa alistitnaau min anafyi isbaati marka kayfku wuxuu dhahaya kayf macluum inoo haynu garanayno ayaanu nafiyay walaa macnan halkaan waxaa ku jira ijmaal mufawiidada qaarkood hadalkan oo kale waa cuskadeen oo waxay yidhaahdeen maxaa u tidhahdeen sifaadka macaanidooda waa garanayna soo kaa imaam axmed ibnu xambal bau yihi macnana u garanayno marka alfaadu baynu akrinaynaa qurqurinayna innaba wax macnaa ma garanayno sifaadka macno aynu u garanaynaa ma jirto taasi waa baatil macnuhuna wuxuu u qaybsamaa macno caama oo jalaalatu lafdi ah iyo macno khaasa oo afka xaqiiqadiiyo kulliga lagu garanayo iyo kaysa marka macnaha uu nafinaya waxa weeye waa macnihii khaaska ahaa ee kulliga iyo xaqiiqadiiyo kayfiyada tilmaamayay ama macnihii jalaalatu lafdiga ahaa ee caamka ahaa taama nafinaayo bale marka ahlu sunna waljamaca macaanida waa sugayaan waana garanayaan hadallo badanoo cadaynayaana jira imaam malik markii la weydiiyey oo la yihi kayfa istawa araxmaan cala carshi istawa kayfa istawaa muxuu ku jawaabay alistiwaau macluumun istiwaada waa la garanaya riwaayada kale waa lamida waa la macno alistiwaau gayru majhuulin istiwaau waa midaan laga jaahil ahayn shayga haddaan laga jaahil ahayn waa mid la garanayo waayo waa sida uma dhaxayso yani waxa weeye jahliga iyo cilmiga sida ahlu sunna waljamaca qabaan shaygu haddii la yidhaahdo waa gayru majhuul macnihiisu waxa weye waa macluum marka wax iskilaafi labada riwaayo kuma sugan alistiwaau macluumun walkayfu majhuulu qaabka jaahil baa laga yahay ma garanayno wy riwaayada kale waa la macno walkayfu gayru macquulin kayfku macquul ma aha bimacnaa ma caqliyeynayno oo inaguma weelayna looga jeeda waayo ilahay caqliga laguma sifeeyo lagamana nafiyo marka waxa weeye walkayfu gayru macquulin waxaa loo jeeda laa nacqiluhu naxnu annagu ma caqliyeynayno ma garanayna loola jeeda marka waa majhuul bay la macno tahay waliimaanu bihi waajibun istiwaaga in la rumeeyaa waa waajib wasu'aalu canhu bidca in la isweydiiyana waa bidco in la isweydiiyo maxaa bidca ah halkaana qaar baa markaa doona inay jallaansadaan marka la yidhi in la isweydiiya bidca waxaa loo jeedaa qaabkiiyo kayfiyada in la isweydiiya bidca waayo ninkani muxuu weydiiyey araxmaanu cala arshi istawa kayfa istawa oo wuxuu ku yihi macnaha istiwaadu waa maxay maya ma odhan ee wuxuu yihi kayfa istawa kayfiyadu weydiiyey marka kayfiyadda in la isweydiiya bidca waayo kayfiyadda ma idraaki karo walaa yuxiituuna bihi cilma bay layihi waa midda kale istiwaada qofkii macnihiisa garan waayaa inuu weydiin karo waxaaba laga qaadanayaa maadaama uu yihi in la rumeeyaa waa waajib shay waajiba qofku hadduu ka daahili noqdo cid waa weydiin karaa adilo caam iyo adilo khaasa waa loo haya fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa ilaah yidhi ahlu dikri weydiya haddaydan garanay istiwaada iyo sifaatka gaar ahaanna ilaahay wuxuu yihi istawaa cala alcarshi arraxmaanu fas'al bihi khabiira wax soodana waxaa ugu horeeya sifaatka ilahay iyo istiwaaga marka khabiir cid ku aweydiyo ka warayso oo macnaha istiwaaga hadda ii sharaxo ii jeecido marka waxa weeye sidaas aawadeed ayaa waxa weeye marka la leeyahay wasalu canhu bidcay can kayfiyatihi qaabka in la isweydiiyo istiwaagu yahay taasaa bidcaa laakiin macnaha lafdiga in la isweydiiyaa bidca maaha salafkuna waa fasireen imaam lbukhaari saxiixisa wuxuu ku soo arooriyey mujaahid ibnu jabr oo ardaygii ibnu cabaas ah inuu yihi araxmaanu cala alcarshi istawa istawa macnaheedu waxa weye waa cala abulcaali oo isaguna ardaygii ibnu cabaas oo taabiciinta kamid ah isaguna waxau yihi waxa weeye istawa macnaheedu waa irtafaca irtafaca wey labada markaa qowl taabiciintiibaa ku fasiray labadaa qowl bale labadaa tafsiir bukhaarina saxiixiisuu ku soo arooriyey iyagoo mucallaq oo majzuum ah oo uu jasminayo bimacnaa waa ka ansaxbay daaran tahay oo ku tusinaysa marka salafku saasay u fasireen mar hadday fasireen macaanida waa garanayeen marka laa macnan waxaa laga tilmaamaya macno khaasaa la nafinayaa oo kayfiyadiiy qaabkiiyo xaqiiqadiiyo kulliga inaynu garanayno taas ayaa la nafinaya halkaa inoogu joogto wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdih ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka atubu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سؤال مركز الله بندقي خصوصا qolada qaadiyaaniyada iyo waxay u daliishadeen nebi nebi maxamed ka dambeeyaa inuu markaa jiro oo soo baxay iyo waxa loogu jawaabayo arrinkaas alayah layla waabixiyo nimankaa la yidhaahdo qaadiyaaniyada waxa weeye saynu horeba usoo sheegnay waa koox gaala ah laakiin iyagu islaam bay iddicoodaan oo sheegtaan nusuustana waxay ku sameeyaan taxriif ay adilada bedelayaan waxay daliishadeen wamubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed waxay yidhahdeen waa gulaam axmed marza waxay yidhaahdeen axmedka aayadda lagu sheegay hore loogu sii bushaareeyey waxa weeye waa ninkaa hindiga ah bay yidhaahdeen arrinkaasna waa baatil waayo muslimiin oo dhan baa ku ijmaacsanay oo isku waafaqsanayd axmedku inuu nebi maxamed yahay sala allahu alayh wasalam nebi maxamedna magacyo badan buu leeyahay maxamed baa magacyadiisa kamid a axmed baa kamid a almaaxi baa kamid a alxaasib baa kamid a alcaaqib baa kamid a nabiy raxmati nabiy lmalxamati nabiy tawbati baa kamid ah magacyo badan buu yihi asmaadii nebigay kamid tahay marka axmed ana alxaashir yuxsharu nnaasu cala qadamay ana alcaaqib laysa bacdii nabiyun ana almaaxi yamxu llahu biya alkufra ayuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska saxiixa xadiiska saxiixa saasuu yihi marka magacyada nebigu sala allahu alayh wasalam waa badnaayeen axmedna magacyadiisay ka mid magacyadiisu waa magacyo waa aclaaman waa awsaaf waa magacyo waana sifooyin waa axmed alxaamidiin cid allah u mahadnaqda waa ka ugu mahadnaqa badan rasuulku sala allahu alayh wasalam waa muxamed waa khalqigu kay ugu mahadinta badan yihiin makhluuqay khalqigu ugu mahadinta badan yihiin waa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam yani awalintiiyo aakhirintuba waa mahadinayaan marka nabi maxamed baa aayadda la sheegiyey oo nabi ciise kusii bushaareeyey saas aawadee xadiis kaleo saxiixa markii nabiga la weydiiyey sala allahu alayh wasalam waxaad nooga warantaa marka arrinkaagii ugu horreeyey waxa uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ana dacwatu abi ibrahim wa bushraa ciisa waxaan ahay ducadii nebi ibraahim ku duceeyey rabbanaa wabacad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik ducadii nebi ibraahim ku duceeyaan ahay buu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam bushaaradii nebi ciise ku bushaareeyaan ahay waa taa aayadda laynagu sheegay ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد waxaan ahay buuhi markaa riyadii hooyaday ay ku riyootay markay iqaaday ee bimacnaa uurkeeda aan galay sidaas oo kalena way ugu riyoodaanoo waa u arkaan wakadalika yarayna umahaat nabiyiin baa rasuulku yii sala allahu alayh wasalam hooyooyinka nebiyaduna saas oo kale riyadaa waa arkaan markii lagu soo arooriyey qolyaha qaadiyaana oo la yidhi sawta qur-aankaba ku sugan inuu nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebiyada lagu khatimo ugu dambeeyo ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama annabiyiin waxay yidhaahdeen wakhatama annabiyiin sidaa u qaadateen maaha kaatunku qurux baa loo gashadaa marka macnuhu wuxuu noqonayaa quruxdii nebiyadaa tahay haddama horta aayadda sida loo taxriisinayo taxriiska aayaadka la taxriisinaya waa noocaas oo kale laakiin muslimiintu waxay ku ijmaaceen salafan wa khalafan wa khatamu nabiyin in looga jeedo nebigii nebiyada ugu dambeeyey inuu yahay oo lagu khatimayo taasina waa sabiil muminiinka iyo ariiqii muminiinta in la khilaafo ma aha waayo ilahay wuxu uhi man yushaqiq arasula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masira waddada mu'miniinta haddii la khilaafo oo waxay mu'miniintu ku ijmaacsanaayeen ay ku waafaqsanaayeen la gudub maro waxaa lagu dhacayaa dalaal iyo baabi waayo rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu baadi iskuma waafaqdo marka waxay mu'miniintu ku ijmaaceen ee isku waafaqeen ee hore isugu waafaqeen in la khilaafaa ma banaana aayaddan tafsiirkeedana waxay isku waafaqeen muslimiintu in waxa weeye ay tahay wa khatamu nabiyiin in looga jeedo nebigii nebiyada lagu khatimay ugu dambeeyey waxaa kaloo lagu soo arooriyey qolyaha kaadiyaaniyada axaadiista saxiixa waata ku soo aroortay nabigu inu yihi sala allahu alayh wasalam laa nabiya bacdi nebiga dambeeyaa ma jiro taana waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen maayasa u qaadateen maaha waxaa looga jeeda marka la yidhi laa nabiya bacdi yani nebi shareecada nebi maxamed shareeco khilaafsan la imanayaan jirin waa taxriif ala xadiiska la taxriifinayo la bedelayo nebi oo dhan lama diidaayo ee nebi shareeco cusub wato shareecadii nebi maxamed khilaafayaa la diidayaa kaayaduna sidaa ma aha bay yidhaahdeen qaadiyaan iyadoo gaaro ay saasa yidhahdeen nacuudu billahi min astidlaal taasna waxa weeye muslimiintu hore waxay ugu ijmaaceen in waxa weeye nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nebi dabadii soo baxayaa inaanu jirin oo dib nebi looga yeelayan hore nebi u ahay waxay xasuusinaysaa taasi ay xadiidka ku taxriifinayaan gabadh baa beri soo baxdo tiri waxaan ahay nebiyad markii ay tii nebiyad baan ahay ayaa lagu yihi osawtu nebigu yihi sala allahu alay wasalam laa nebiya bacdi nebi iga dambeeya ma jiro markaasaa gabadhi waxay tidhi dee nebigu wuxuu yidhi yacni nebi iga dambeeya bimacnaa nin nebi oo iga dambeeyaa ma jira buu yidhi gabadh nebiyadoo iga dambaysaa ma jirta miyuu yidhi laa nebiyata bacdi miyuu yidhi laa nabiya bacdi buu yidhi haddama arkaa marka shubhada ay soo arooriyeen qadiyaaniyadu iyo shubhada gabadhaasi soo aroorisayna waa isku mid waayo marka horeba nebiyadu raggun bay ka soo baxeen gabadh nebiyadii markaysagaa ma jirin marka haddii nin nebi oo nebi maxamed ka dambeeya sala allahu alayh wasalam oo dib laga soo saaray oo nebi looga yeelaya haddaanu jirin cala sabiil awlaa wala axraana gabadh nebiyadoo dib markaa waxaa laga soo saarayaana ma jirto waayo dumarka nebiyaad kamaba mid ahayn asaalatan awalan wa aakhiratan waxau nabigu inoo sheegay sala allahu alayh wasalam inay soo bixi doonaan qaarkeena waasiyo nebiya sheegan doonaan sayakunu bacdii halaathuuna kadaabuuna dajaaluuna kulluhum yazcumu anahu nabiyun rawahu muslimu fi saxiixi xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey waxa uu sheegayaa inuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam dabaday waxaa jiri doona soddon beena waas oo dajaalla ah dajaal waa kadaab wey oo mid waliba uu sheeganayo inuu nebi yahay baa dabaday soo bixi doonaan gulaam axmed marza wuxuu ka mid yahay soddonkaa uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam laa nabiya bacdiina istisna ma lehe waxa weye waa cumuumkeeda haddii la yidhaahdo waxaa la diidayaa nebi shareeco cusub wata ayaa la diidayaa ee lama diidayo nebi aan shareeco cusub wadan oo shareecadii nebi maxamed aan khilaafaynin lama diidaayo haddii la yidhaahdo waxaa la odhanayaa imisaan ogoshiin markaa inay soo bixi karaan ma xadidi karaan oo ma odhan karaan hal mid marka waa inay yidhaahdaan nebiye fara badan baa soo bixi karo oo mid waliba shareecada nebi maxamed uu sii cusboonaysiinayo o jadiidinayo laakin shareeco cusub aan wadan ila xadiidkii marka waxa way masalada diidaya waa kuwa yidhi waxaa lagu xambaarayaa nebi shareeco cusub wata ayaan dabaday soo baxaynin marka haddii sidaa la yidhaahdo loo taxriifiyo o loo bedelo macnuhu waxay noqonaysaa nebiyo badan oo aan maxduudba ahayn boqolaal hadday doonaan ah hadday doonaan kumaan kun ah ayaa soo bixi kara nebi maxamed dabadii oo markaa shareecada nebi maxamed un aan khilaafayn oo shareeca cusub aan wadan iyo taasina waxa weye waa kufri akbar muslimiin oo dhan baa ku ku ijmaacsan inay gaalimo tahay waa midda kale gulaam axmed marza shareecadii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa khilaafay saas aawadeed wuxuu yihi waxyaalo badan oo shareecada nebi maxamed ku sugan waa dashiray waxna waa taxriifiyo waa bedelay wuxuu waa midda koowaada yidhi ingiriis in lala jihaado lala dagaalama ama banaana wuxuu soo baxay waktigii ingiriisku hindiya haystay marka inay muslimiintu la jihaadaan ma banaana ingiriiska taasina shareecadii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam way khilaafsan tahay waayo nabigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam jihaadku inuu baaqi noqonayo laa tazaalu taa'ifatu min umati daahiriina cala alxaq xataa yuqaatila aakhiruhum addajaal ilaa aakhirkoodu dajaal la dagaalamaan jihaadku waa jiraya marka jihaadkii waa ibtaaniyey waa midda kale wuxuu markaa yidhi nebi ciise dib markaa uma imanaayo dib kama imanaayo ma soo degaayo marka waxaa loo jeedaa qof shabah ciiseleba markaa imanaya oo ciis- ciise ay wax wadaagaan taasna waa taxriif adilada la taxriifinaayo oo la bedelaayo waayo nusuustu waxay inoo sheegaysaa inuu nabi ciise imanaayo wa inahu lacilmu lisaaca nabi ciise wuxuu yahay wax saacadda lagu aqoonsado marka qur-aankaa lagu sheegay calaamaadka qiyaamada inuu ciise bnu maryam ka mid yahay axaadiista rasuulka sala allahu alayh wasalam saxiixa mutawaatirka ee faraha badanna waxay ku soo arooreen inuu nabi ciise akhiru zamaanka soo degi doono oo u dajaal dili doono waxay yidhaahdeen iyagu qoladaa gaalada aynu sheegaynaa dajaal ma waxaa u qabtaan marka isaga nin inuu yahay imanaya ma aha bay yidhahdeen haye hadda waxyaalahaasi waa waxaan afkooda ka qaadnay waxay yidhahdeen dajaal nin maaha haddaba waa maxay waxay yidhahdeen waa ilbaxnimada reer galbeedka ayaa dajaal laga tilmaamaya oo seeso laynoogu sheegay inuu nin yahay oo isha markaysaga xoyan markaa il cawaran oo caynkaas oo maya si a u fahanteen maaha riyooyinka marka la sheegaayo isha midigna khayrkaa lagu fasiraa isha bidixna markaa sharka adduunyada marka waxaa laga tilmaamaya isha midig buu la-yahay marka la yidhi waxaa laga tilmaamaya khayrku ka igala-yahay cadaalada reer galbeedkana laga tilmaamaya haye calaamaadka kale maxaa ka tidhahdeen markii la yidhi qoraxdu galbeed bay kasoo baxaysaa maya ma suuragal habeyan qoraxdu inay galbeed kasoo baxdee waxaa loo jeedaa shamsadii islaamnimo ayaa garbiga kasoo baxaysa galbeedka kasoo baxaysa oo bimacnaa reer galbeedka ama reer yurubkaa islaami doona islaamnimaduna qorax bay ka dhigan tahay hadda waxaas waa waxaan afkooda ka qaadnay adiladii saasay u wada taxriifinayaan o wada bedelayaan haddii adiladii sidaa loo taxriifiyana de waxa weeye adiladu maxay cadaynaysa ma rumuus baa shareecada lagula hadlaya dadka ilahay waxa uri bilisaanin carabiyin mubiin lama odhan birumuus tilmaamo iyo ishaaraad maldahan ama shareeran saa dadka lagula hadlaya lama odhan ee waxaa la bilisaanin carabiyin mubiin af carbeedoo wax cadaynaayo waadixinaayo marka marka la fasiraayo luqad carbeed wixii lagu yaqaana lagu fasiraya daahirkaasaana markaysaga lagu socodsiinaya ahlu sunna waljamacana waxay ku ijmaaceen nusuusta kitaabka iyo sunnada in dawaahirtooda lagu fasiraayo waxa ka muuqdee luqatulcarab loogu yaqaano in lagu fasiraayo daliil ka weeciyo intaan la helin marka shareecadii o dhan saasay u isbaalgarayn ama arrinkay odhanayaan qof shabax ciisale baa soo baxaya de waxa weeye iyaga kahortood wax yidhi ma jiraan inay ijmaacii khilaafeen ummadda islaamka oo dhan oo waddadii mu'miniinta ka weecdeen baana dalaal ugu filan laa tajtamicu ummatii calaa dalaala dawaahirta nusuustuna waxay tilmaamaysaa aayaadka iyo axaadiista daahirkoodna inuu waxa weeye dajaal ruux yahay bini aadama oo iman doona oo weliba nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam yahuuddu inay raaci doonaan oo ciisa bnu maryam markaysaga waxaan markaa markuu soo dego u eryan doono marka uu ciise arkaa buruudkii laga qaadayaa oo markaasuu dabeedna wuxuu u shubmayaa sida milicdu biyaha ugu shubantoo kale ee ugu milanto markaasuu cagaha wax ka dayayaa ciise waa eryanaya baabulud buu ku gaadhayaa buu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam baabulud waxa weeye falastiin bay ka mid tahay halkaasuu ku dilayaa buu yii waktigii nabiga inan yar oo yahuudi ah oo ibnu sayaad la yidhahdaa soo baxay oo isaguna kaahin ahaa markaasaa warar qariib oo fara badan baa laga sheegay markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam u kuur galay axaadiista muslim saxiixa kusoo wareysiyey sheegi isagoo markaysagaa nuulnuulaho dunuus haya ayuu nabigu u gabaday inankaa hooyadii baa waxay aragtay nabiga sala allahu alayh wasalam markaasay u dhawaaqday ya saaf muxamed saaf waa magaca inankaa saafow kaasi waa muxamed bay tiri inankii yaraa sheekadii ama hadalkuu hadlaayay waa xidhay waa aamusay nabigu waa u yimi sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi law tarakatu bayan hadday ka tegi lahayd oo dayn lahayd bimacnaa hadalkiisa aan dhegayste arrinkiisu waa caddaan lahaa inankii uu nabigu yimi sala allahu alayh wasalam taanu weydiiyey أتشهد أني رسول الله والنبي كوري صلى الله عليه وسلم حديث مسلم صحيح تسوي إن رسولك إلهي هاي مقريسة إن كيرا وحكي الشوابع أدوه مقريسة إن رسولك إلهي هاي إن كيرا والنبي قرنا صلى الله عليه وسلم فكثير ماذا ترى هذا ركتا عرش بيقص صارم بان أركابه إن كيري نبي كوري صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على ماء carshigii ilaahay ma aragtida carshigii ibliiso iyo saaran baad aragtaa buuli calaa kulli xaal ninka asxaabta qaarkood waxay yidhaahdeen sida jaabir ibna cabdillahi iyo cumar ibnu khataab iyo waaba dajaal bay yidhahdeen bal ee qaarkood nebiga hortiisa ay ka yidhaahdeen waa dajaal nebiguna waa iska aamusay waxba kama odhan xataa cumar ibnu khataab wuxuu yihi andilo bimacnaa dajaal weeyaane andilo nabigu wuxuu ugu jawaabay sal llahu alayh wasalam in yakunhu falan tusallata calayh wailaa yakunhu falaa khayra laka fii qatlih hadduu dajaalkii weynaan yahay lagugu sallidi maayo oo adiga lama qorin inaad disho ee ciisa bnu maryam baa inuu dilo la qoray u fiirsaada laakiin haddaanu ahayn oo aanu dajaalkii ahayn khayr kuguma sugna inaad disho falaa khayra laka fii qatlih marka xadiiskaasi wuxuu fasirayaa dajaal inuu ruux yahay bini aadam ah oo yani markaa miyan inuu yahay taas yadaa bu caddaynay weliba markaysaga yani uu ciisa bnu maryamna dilaayo adiguna ma dili kartid bu yihi hadduu dajaalki yahay idan waxa weeye qolada qaadiyaaniyada leh arrinkoodu sidaas yadaaba ufaii u kasifan yahay nusuustana haddii sidaa loo wada awilo waxay noqonaysaa marka daba taawiilka in la geliyo yani waxa weeye jannada iyo naarta iyo bacsiga iyo qiyaamada iyo xisaabta kullu dalika in taawiilka la geliyo siday baatilyadiba u geliyeen baa ka dhalanaysa oosee la yidhahdo waxa weeye ma waxa maqashay waa laysoo soo saaraya ajsaada lasoo saari maayo arwaaxdaa loo jeeda ma waxa maqasheen dad baa la jannaynaya waxa weeye markaa janno markaysaga jismilah oo markaa la arkaayo oo la taaban karo maahe waxaa loo jeeda markaysaga waa loo nicmaynaya wahakada taasna waxa wey waa shareecadii nabi maxamed oo la burinaayo waana kufri akbar sidaasna waxa weye qaraamidada qaarkood iyo bailiyada maray qaraamidada iyo bailiyada iyo kuwaasa maray waa insan shareecadii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam la burinaayo marka ahlu sunna waljamaaca waxay yidhaahdeen nusuusta waxaa lagu fasiraya dawaahirtoodiiy waxa ka muuqdaa lagu fasiraya saas iyada ah ayaa l calaa kulli xaal masaladii lali xoogaa waxaa laga sheega ama hala waabixiyo sidaas iyadaa bay tahay hal shubha keliya un baan markaa ku gabagelaynaya jawaabteeda shubhadaas waxay tahay waxay yidhaahdaan maxaa noogu gaaraysinaysaan inaanu qirnay nebi nebi maxamed ka dambeeya inuu yimi maxaa noogu gaaraysinaysaan idinkoo idinkuba qaba inuu nebi iman doono nebi maxamed dabadii nebigaasina uu yahay ciise waynu ka simanahay bay yidhaahdeen inaynu aaminsannahay nebi inuu iman doono nebi maxamed ka dambeeya annaguna ciisaanu ku sheeg idinkuna ciisa ku sheegteen bay yidhahdeen annaguna waxaanu ku sheegnay dee gulaam axmed marja aan idhi sharax ciisu leeyahay shubhadaa waxaa laga jawaabaya la odhanayaa nebi ciise nebi maxamed kama dambeyn nebinimadiisu waa ka horreysa yani horuu nebi u ahaa nebi maxamed hortii marka laa nebiya bacdi waxaa loo jeedaa ruuxaan hore nebi u ahayn oo dib nebi looga dhigayo nebi maxamed dabadii ma jiro nebi ciisena nebi maxamed hortii buu nebi ahaa nebi maxamed hortii ayuu nebi ahaa markaa sidaas aawoodee nebi nebi maxamed dabadii lasoo saaray saasaanu ahay waa midda labaad ee shareecada nebi maxamedna waa ku soconayaa oo wuxuu ku dhaqmayaa kawaaxid min ummati sidii ruux ummadii nebi maxamed kamid oo kale buu shareecada nebi maxamedna ugu dhaqmayaa yani marka waxa weeye xukum kuwa shareecada nebi maxamed kuma khilaafayo wuxuu ku khilaafaya ma jirto marka sidaasaan waxa weeye aan la ysaga qiyaas qaadan karin yani nebi ciise inuu markaa iman doono nebi maxamed dabadii iyo waxa weeye in la yahay nebi kale waa lasoo saari karaa nebi maxamed dabadii sidaasaan la ysaga qiyaas qaadan karin u kala duwan yahi labada masalo aan ku soo noqonaa doo darsiga xadiidka sheegaya in allaha yanzilu ila samaai dunya qolya odhanaya waxaa lagu fasirayaa naxariis baa soo degaysa ama amarka ilaahay baa soo degaaya waxaa la odhanaya markaas waa baatil waayo naxariista soo degta iyo amarka ilaahay soo degaya lagu fasiraya daliil male naxariista ilahay iyo amarka ilahayna mar walba waa soo degaan maxaa naxariista ilahay loogu gaar yeelaya habeenka oo qura oo weliba maxaa loogu gaar yeelayaa daloolka markaa habeenka ugu dambeeya oo qura ta kale naxariis soo degaysa oo samaaw-dunyaha usoo degaysa yani waxa weeye aan la odhan dhulkay usoo degaysaa maxay inoogu jiran tahay yani maxay dadku ka helayaan naxariistii haddayna dhulka usoo gudbayn marka idan naxariis marka ayaa soo degaysaa yani saasayna saxdu ahayd in lagu fasiro oo la yidhaahdo sulusuleyl aakhir waxaad soo degaysaa naxariis yani saasayna saxdu ahayd waxaa looga jeeda allah baa soo degaaya waa midda kale haddii la yahay naxariis baa soo degaysa ama markaa malag baa soo degaaya ama amarka ilaahay baa soo degaya ma waxa weeye naxariista ama amarka ilahay oo malagga odhanaya man yadcuunii fa astajiiba lahu yaa ibaryaayo o aan ka ajiibaa naxariistaa sidaa odhanaysa miya amarka ilaahay baa odhanaya man ystakfirunii faakfira lahu ka dambi daafaawa-ayo waa allah waman yakfir dunuuba ila allah dembiyada allah mooyaane cid kalama dhaafo marka idan yani tafsiirkaasi sidaasu baatil yahay aanu sax u ahayn allah baa soo degaya qaabka yani usoo degayana rabbi isagaa yaqaan kayskeediiyo qaabkeeda garan mayno lakin lama mid aha sida makhluuqaadka usoo degaan dariiqiyo sifaatka kaleda mariyaa la marinaya waata kale riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan oo muslim saxiixa kusoo wariyey ilahay markuu soo dego wuxuu yidhahdaa laa as'alu can cibaadii hayrii addoommadayda ka waraysan maayo oo weydiin maayo cid kale marka halkaana waxaa ka cad maadaama marka uu ilaahay yidhi ilaahay uu odhanaayo markuu soo dego laa as'alu can cibaadi hayrii waxaa halkaa ka cado ka muuqata inuu allah soo degaayo waxaa laga sheegay imaam malik inuu yidhi in allaha yanzil ila samay dunya waxaa looga jeedaa amarka ilaahay baa soo degaayo laakin taa waxaa laga jawaabaya imaam malik sidaa ma odhan kamana sugna xabiib ninka la yidhaahdo oo katibu malik ah baa soo wariyey ninkaasna culamadu waxay ku sheegeen inuu yahay beenawaal war beenawaal soo wariyeyna lama qaato waxaa kaloo laga sheegay imaam axmed ibnu xambal isaguna markaa inuu yihi dariiq kale kudisa waa laga soo wariyey imaam malik halku noqdo dariiqa kale laga soo wariyey laftiisana jaamic ibnu sawada nin la yidhaha ku jira ninkaasina waa mutahamun bilkadib marka waxa weeye labada dariiqa lagaga soo wariyay imaam malik labaduba saasayna usugnayn midna waxaa ku jira kazaab oo danawaas ah oo waa xabiib katibu malik midna waxaa ku jira multahamun bilkadib oo waa jaamic ibnu sawada imaam axmed ibnu xambal waa laga sheegay inuu yihi in allaha yanzil ila samaa'i dunya waxaa looga jeedaa amarkiisa ama naxariistiisaa soo degeysa amarkiisaa soo degaya taasna waxa weeye culamadu bacdidood waxay yidhaahdeen kama sugna waayo xambal ninka la yidhaahdo oo imaam axmed ay ilmaadeer ahaayeen baa ka soo weriyey xambalna siqa ha ahaado laakin yuqrib wayatasarad baa markaa yidhahdeen culamada muxadisiintu waktiyada qaar qaar buu khalaa-ib sheegaa waxna la gaar noqdaa taasna waxay faa'iideynaysaa waxyaalo gariib ah oo khilaafkeeda marka imaam axmed laga og yahay oo ka sugnaaday khilaafkeedu ka sugnaaday hadduu sheego warkiisa lama qaadanayo waxa laa min gharaa'ibi oo lama daciifinaya afarkaas saas aawadee culamada qaarkood dariiqaasay mareen oo waxay dhaheen kama sugna riwaayadaasna waxay noqonaysaa shaaza ama daciifa dariiq labaad yani waa ayay culamada qaarkood mareen oo waxay yidhaahdeen wakti kale lagama sheegin imaam axmed inuu markaa yidhi in allaha yanzil ila samaa'i dunya amarka ilaahay baa loo jeedaa allahuma ilaa markii munaabaradii mooyaane goobtii uu markaa la doodaayay ku yidhi qur-aanku waa makhluuq markaasuu xambalba yidhi xaaladaasu sidaa yidhi raggii kale marka waxa weeye munaadaradaas soo wariyeyna lama isheegin xambal ee isagaa la gaar noqday haddiiba laga soo qaado inay sugan tahay oo ka sugan tahay imaam axmed waxaa la odhanayaa hadalka wuxuu u yidhi baa lagu xambaarayaa qaalahu ilzaaman laa isbaatan wa taqriiraa laazimin uu ku laaziminaayo oo uu ku xujaynayuu u yidhi laakiin uma odhanin ictiqaad iyo taqriir uu masalada sugaayo oo waayo ahlulbidaca waxay daliishadeen odhanaya qur-aanku waa makhluuq xadiidka sheegaya qur-aankaa imanaya yawma alqiyaama oo shafeaco qaadaya oo asxaabtiisa u shafeaco qaadaya oo suurat lbaqariya suuratu ali cimraan baa ugu horeeya kaanahumaa ghayaabatan markaasuu dabeedna markaa uu yidhi maad tidhaahdaan dee sawaabkiisaa imanaya maad tidhaahdaan marka waxay u daliishadeen oo yidhahdeen marba hadduu isagoo daruur lamida imanaayo qur-aanku uuna doodaayo inuu makhluuq yahay ma halkaa ka garanayna la yidhahdeen markaasuu imaam axmed wuxuu ku yidhi maad tidhaahdaan waxaa imanaya waa sawaabkii asarkii qur-aanka ruuxa laga asar siinaayey ruuxii akrin jiray sidaa u tidhaahdeen ba in allaha yanzilu ila samaa'i dunya amarka ilaahay baa soo degaya sidaa u tidhaahdeen tanna maad sidan tidhaahdaan marka ilzaaman bay ka ahayd ee taqriiban wa isbaatan wa ictiqaadan kama ahayd xujayn bay ka ahayd uu leeyahay halkaa waxaa ka tidhaahdeen halkanna maxaa uga oran weydey marka waxa weye calaa kulli xaal sida laakiin ugu fiican waa marka wejiga hore oo in la yidhaahdo kama sugno waa daciifo wejigaasaa ugu fiican axaadiista markaa nuzuulka sheegaysa inuu ilaahay soo degayana waa mutawaatir waa axaadiis fara badan kumanay iman in la yidhahdo ilahay amarkiisa ama markaa waxaa raxmadiisaa soo degaysa alena haddii laga tegi waayo hal xadiis baa lahayaa nasaa-i soo wariyey oo tilmaamaya malak inuu soo degaayo yani waktiga shaqruleylka xadiiskaasna waxa weye waa daciif oo culamada qaarkood waxay caddeeyeen dacfigiisa waxaana kamida markaa sheikhuulcalaama maxamed naasir iddiin alalbani kitaabkiisa la yidhaahdo silsilatu xadiisa daciifa ayuu si fiican ugu lafaguray uuna caddeeyay xadiiskaasi inuu yahay munkar shaykulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi haddayba dhacdo xadiiskaasi inuu sugnaado hadday dhacdo waa fardi haddii laga soo qaado xadiiskaasi inuu sugan yahay waxaa lagu xambaarayaa nuzuulkii xadiidkani sheegayay nuzuulaan ahayn oo kale baa lagu xambaaraya weliba waxa qariino iyo amaarad u ah xilliga uu sheegayaana waa ka bedelan yahay xilliga axaadiista badankooda kusoo aroortay oo wuxuu sheegayaa shafra leyl habeenka kale bardiisa axaadiista mutawaatirkuna waxay kusoo aroortay yani markaa sulusu leyl aakhir daloolka habeenka saddexeeya ee ku saddexda ugu dambeeya marka saddex dool habeenka loo qaybiyo marka halkaana mukhaalafadu waa kaga sugan marka calaa kulli xaal xadiidkaasina sidaas ayaan usugnay saas aawoodee laguma kadsoomi karo bacdu mashaayik quweyntay quweeyeen ama qaadashaday qaateen ay yidhahdeen xadiiskan waxoogaa lagu fasiraya xafid ibn xajar alcasqalaanina waxa uu tilmaamay yani markaysa la rijaalkiisa waa siqaad yani saas oo kalean filaya in odhanaayen calaa kulli xaal laakin rijaaluhu siqaad kama cadda hadday sidaa lafdigu ahaa kama cadda yani markaa tasxiix kama muuqdo waayo siqatu rijaal sanadka xadiidku inuu markaa waxaa siqo yahay ragga soo wariyay inay siqaad yihiin oo lagu kalsoon yahay dee ma caddaynayso xadiidku inuu saxiix yahay waayo xadiidka saxiixa shan sharti baa loo shardiyaa siqatu rijaalna waa hal shardi oo kamid a marka sharta oobsamay weeye afartii shardi oo kale markaysaga inay taxaquqeen kama warramo inay joogaan iyo in kale kama warramo eekawada rijaaluhu siqaad ama rijaaluhu rijaalu saxiix iyo xadiidku waa saxiix saas saas farqi ugu dhexeeya sida culamada muxaqiqiintu caddeeya waxaan tambihinaya la kayfa walaa macnan hore waa u sheegnay laakin waa idinku sii baraarujinaya looma jeedo sifaatka ilahay kayfiyad ma laha xaloosteeda kelis uma garanayno walaa macnan yani macno daahirka khilaafsanna u garan mayno uma leexinayno yani laa nukayifuha walaa nuxarifuha ilaa macnan aakhar ma takyiifinayno kayf iyo qaab uma sheegayno laa yaclamu kayfa huwa ila huwa waa midda kale macno daahirka khilaafsanna kuma fasirayno قال المصنف رحمه الله هذا الإمام أحمد بن سعدان ونقول كما قال إمام أحمد بن روحان ورمينا كما قال سدوا إلى هيئة يري ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سدوا يري ما ورمينا ونصفه واصفين إن الله بما وصف به نفسه وحداتين تكسف أيام كسفين لا نتعدى ذلك ساكن الضد بينه ولا يبلغه وصف الواصفين ilaahay ma gaadhayo kuwa sifeeyo sifadiisu ma sifayntoodu ma gaadhayo bimacnaa si kasta islaam ilahay u sifeeya yani waxa weeye sida marka waxa weeye allah yahay ama wada sifayn karaan nabi maxamed waa kiyiri sala allahu alayh wasalam اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك ما تقول كرا يا أمانا أمانه أنت كما أثنيت على نفسك هذو النبي محمد بن كوبي كريم الله إنه أمانه فما بال غيري فالعزة إساءة كسر هذا المخلوقات كان محد موزي فإن كوبي كرا أمانة إلهي ما كوبي كرا أنت كما أثنيت على نفسك أبو واحد كسر أنت هاي السنة بسكو أمانتك كسر أمانتك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله ونحن رمينا أن القرآن كذا مانتي محكمه ومتشابهه كيف محكم كأه بمعنى واضح الدلالة الدلالة عدها ومتشابهة كيف متشابهة مثل البار رمينا ولا نزيل عنه صفة من صفاته الله كما الزولين إنه مدين إنه صفة صفات كيف كاملة لشناعة شنعت soolxumo la sool xumeeyey sifadoo la dhaleeceeyey oo laga dhigay sidii wax qabsaas xun aan la aqbali karin uguma diidayno sifada walaa natacadda alqur'aana waalxadiid kama gudbayno qur'aanka iyo xadiidka walaa naclamu kayfa kunhu dalik ma ogin kayfa sidee buu ahaaday kunhu dalika xaqiiqada taasi kunhu shay wa xaqiiqatu sidee xaqiiqadiisu tahay ma garanayo ila bitasdiiq arasuuli wa tasbiit alqur'aan rumayntaanu rasuulka rumaynayna mooye wax kale kama garanayno ama la yidhaahdo istisnaaga inqitaac laga dhigo oo la yidhaahdo laakin nu'min ha yeeshe waan rumaynaynaa bitasdiiq arasuul watasbiit alqur'aan waxaan u rumaynaynaa rumaynta rasuulka aan rumaynayno daraaddeed baynu u rumaynaynaa oo u aqbalaynaa iyo sugista yani waxa weeye qur'aanka daraaddii baanu u rumaynaynaa yani rasuulka inaanu marka waxaweye ku rumaynayno iyo qur'aanku inuu sugay daraaddeed baanu u rumaynaynaa calى kuli xaal hadalkan marka imaam axmed uu yihi waa hadal qayim ah oo faa'ido badan waana hadal waadix oo cad madhab ahli الsuna waljamaca anu cadaynaya ariqood marka waxay ka qaban masale taasu waadixinaya cadaynaya laysa kamilihi shayun culamadu waxay yidhahdeen wa radd calى mushabiha oo allah halqigiisa ku shabahay radinaysa qaybtaa hore wahuwa samiic basirna wa radd calى lmucaqila oo sifaatka ilahay markaa tactiiliya rabbi sifaatulkamaal ka madnaysiiyey bay inta dambana radinaysa waayo magac kastoo magacyada ilahay kamidi sifana waa koobsanaya waatay ahlucilmigu yidhahdaan kulu ismin min asmaai illahi yatadamanu sifatan walaysat kulu sifatin min sifaati illahi tatadamanu ismaa kitaab qayim oo kooban baa jiro faa'ido badan oo khulaaso ah waa kitaabka markaa maxamed ibn saalix alcuthaymiin uu alifay asmaad iyo sifaatka uu ka qoray in la yidhahdo alqawaacid almusla fi asmaa illahi wa sifaatihi alcula kitaabka markaysa waxaa si fiican in loo taalacdo oo loo fahmo ayaa habboon qawa- qawaacid naafica baana ku sugan wax kalena maahe hadaladii marka ahlu sunnuhu ay casiri jireene kala fiirsanaaye yani marka meelo badan oo kala duwan ku kala daraa ayuu shiiku soo khulaaseeyey o isu soo ururiyey marka waa khulaasa naafica saas aawood waa kitaabaan laga maarmi karin oo dalabat lcilmigu ay u baahan yihiin weeye alqawaacid musla fi asmaa illahi fi asmaa illahi wa sifaatihi lcilaa marka qawaacidda markaa qawaacid badan buu markaa qorayaa ha loo raajico walaa nuzilu canhu sifata min sifaatihi liajli sanaacati shunicat sifooyinka qaar baa ahlu bidacu fool xumeeyaan oo ay yidhahdaan waa tashbiih waa caynu tashbiih tashbiih haddaanu taasi tashbiihayn maxaa tashbiiha dadka qaarkood waxaa dhici karta markaas inay ka baqaan wax nas kugu soo arooray ha ka baqiyo mar hadduu nas ku sugan yahay oo saabit yahay oo saxiix yahay wuxuu nabi maxamed sheegay waa inaad ma sheegtaa waayo waxaa tahay taabic lirasuul sala allahu alayh wasalam qof kasta muslimana saasaa waajib ku ah inuu rasuulka raaco dabagalo wuxuu rasuulku diiday waa inaad diidaa wuxuu ogolaaday ama markaysagaa sugay waa inaad tugtaa waa kada dariiqa rasuulka waa in la raaco dariiq kale in layska jeexdo looma baahna dariiqa rasuulka khilaafsana la jeexdaa waa dalaal iyo baadi saas aawadeed ahlu bidca waxay yidhaahdaan ahlu sunnaha waxay ku yidhahdaan waa mushabiho saas aawadeed muctazilada qaarkood waa kay yidhahdeen lajamaacatun samaw hawaahum sunna sunnatan lajamaacatun san- samaw hawaahum sunnatan lajamaacatun xumurun licamri mukafa qad shabahuhu bikhalqihi fatakawafuu shanca alwa- shunaca alwaraa shunca alwaraa fatakawafuu shunca alwaraa fatafakkaruu bilbalkafa sunca iyo shanaca labada mid walba waa la odhan karaa waxay yidhaahdeen koox naftoodu hawadoodu waxay jeclayd sunne ula baxay ahlu sunnahay dhaleecaynayaan muctasiladu waxay dhaleecaynayaan ahlu sunna waxay jeclaayeen bay sunne ula baxeen markaasay naxnu cala sunna naxnu ahlu sunna naxnu ahla sunna saasay u dhaleecaynayaan ya jamaacatu lxumuru liamri mukafa waa koox dameero ikaafkii la saaray yani markaa ahaaday dameero la kooreeyo kaley la mid yihiin hadda siday u dhaleecanayaan daaru sunnaha qad shabahuhu bikhalqihi fatakawafuu shunca alwaraa fatafakkaruu bilbalkafa allah ay khalqigiisa ku shabaheen ahlu sunnahay u jeedaan markaasay waxay ka baqeen khalqigu inay dhaleeceeyaan markaasay waxay isku qariyeen oo ku gabadeen bilbalkafa bilaa kayd istawa cala carshihi bilaa kayd lahu yadaani bilaa kayd lahu wajhun bilaa kayd yardaa wayaqdabu bilaa kayd balkafa wax la yidhahday isku qariyeen marka waxa weeye ruuxa aan cilmiga lahayn waxaa laga yaabaa marka sidaa loogu dhaleeceeyo laynu kaba baqo laakiin waxa weeye in looga cararo shay xaqa dhaleeca la dhaleeceeyey ma aha oo looga tago mushabiha iyagu caayayaan ahlu sunnuhuna tashbiihaas laba- waxay ka yihiin beri shaqa ku mara shaqa ku mara markaa saas aawadeed culamada waa u jawaabeen ashcaaro badan oo kala duwan bay ugu jawaabeen hadda waxa weeye marka yani iskuma yani kuma tiigaalayno qaabka ashcaaro xataa dhaadheer bay qaar ugu jawaaben marka calaa kulli xaal kitaabkiiyo sunnada waa in la raacaa oo weliba kitaabkiiyo sunnadana loo raacaa dariiqii salafka maha dariiq cusub baan isaga jeexanaya kitaabkiiyo sunnada se lagu badbaadaya waxay tahay yani marka xadii qur'aanka iyo xadiidka in la raaco oo weliba loo raacayo siday u raaceen saddexdii qarni ee khayrka lahaa khayru nnaasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أوي طريقة وين معه قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس إمامكي وحوي marka weli walaa nuziilu canhu sifatan wuxuu ujeedaa kama suurinayno bimacnaa u diidi mayno sifo sidaasiisa ka mid ah soolxumo la soolxumeeyo tashbiih iyo wax kale lagu sheegay ugama cararayno uguma diidayno waxaa la odhanayaa sifaatka in la sugayo waa tashbiih iyo tamsiil laga nafinaayo oo sida qur-aanka iyo xadiiska u sugeen loo sugaa hadday tashbiih tahay dee mushabiha waaba nahay laakiin marka hore waxaadan tashbiih ahayn in waxa weeye sifaatka ilaah iyo rasuulkiisu ay sheegeen oo allah isku sifeeyey ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam allah ku sifeeyey siduu marka waxa weeye allah ugu sifeeyeyoo loogu sifaynaya laga gudbin tashbiih iyo tamsiil iyo taxriifna laga nafinayo takyiif intaba laga nafinayo yani marka hore intaa sugistaba sugaaya tashbiih maaha laakiin hadday mushabiha tahay dee waxa weye waxaad doontaan ku magacaaba imaamu shaafici baa qaar waxay ku yidhahdeen waa shiico hadda kuwa ku yihi qarniyada maaha waa qarniyadii salafkii xataa a'imadii yani waxa weeye waktigii ay noolaayeen ayaa dareecada noocaasi soo baxday imaamu shaaficina waaba gaadhay shicir buu kaga jawaabay yaa raakiban qisi lmuxasabi wahdi fi qaacidi khayfiha wanaahidi in kaana rafdan xubu ali muxamadin falyashhad isaqalaani ani rafidi wuxuu yihi yaa raakiban kaaga wax fuushanow qismi lmuxasabi muxasab meesha la yaha maka ka mida iskaad wahdi fi qaacidi khayfiha wanaahidi masiru khayf oo mina ku yaala ka fadhiyo iyo ka taagan masaajidkaa gudihiisa codkaaga intaad laliso gaabsii xoog u dhawaaq kada maxaa loola dhawaaqaya in kaana rafdan xubu aali muxammadin hadday raafidinimo tahay shaafici baa leh hadday raafidinimo tahay raafidadu waxa weeye waa qolyaha shiicada kuwa ugu xunxun bay kamid yihiin waa ictiqaadaad kufriya ileyn waa kuwa yidhaha qur-aanku waa muxarafa waa la bedelay waa kuwa awey qur-aanku waxay leeyihin faatima waxay akrin jirtay qur-aan ka badan faatima binta rasuul sala allahu alay wasalam ka akridaan saddex goor ku labalaabmaya oo ka akridaan aan xaraf kaga tirin xaraf saddex goorna waa ku labalaabmaya qur-aan caynkaasay akrin jirtay yidhaha qur-aanu faatima hadda ka waran kuwa weeye raafidadu markaa shaafici muxuu uri in kaana rafdan xubu ali muxammadin shayku raafida fi hada alcasri yani markaa zaciimka ama shiika raafidada ee casrigan wuxuu ahaa khumayni buu ahaa calayhi min allahi maa yastaxiq way ictiqaadaadka kufriga iyo dalaalaadkaas welay ya dad fara badan oo aan ictiqaadaadkaa garanayn waxaa laga yaabaa hadallada markaysa marka waxa weeye waktiyada qaarkood yani gaalada iyo xaggooda ay ka yara yidhaahdaan ee dadka qaar isaga sibooda ictiqaadkooda iyo dalaalkooda iyo kufrigoodana kama waraya waxaanay qabaan qur-aanku waa muxarafo waa la bedelay culamadii ahlu sunnaha saa ka sheegtay iyaguna kutubtooday ku qoreen shuyuukhdooda mid kamida wuxuu qoray kitaab la yidhahdo faslu lkhitaab fi taxriifi kitaabi rabbi larbaab waa musanaf shuyuukhdooda kamid a alifay fasaamada awadeed kumayni laftiisu kitaab uu qoray oo xukuma islaamiya la yidhaahdo wuxuu ku yihi ina lia'imatina maqaama laa yablughu nabiyu mursal wala malakun muqarab imaamyaalkayaga waxaa u sugnaaday labaiyo toban imaam bay sheegtaan derejo aanu gaari karin nebi mursala iyo malak muqarabi toonna ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun bal cid aan nebiya ahayn oo bini aadamah ayuu doonayaa inuu kaba fadilo nebiyadii oo yidhahdo nabi maxamed ma gaari karo lakin imaamiyadeedu waa gaaray kumayni baa sidaa tasriixiyey oo kitaabkiisa ku sheegay imaamu shaafici wuxu uhi in kaana rafdan xubu ali muxammadin hadday raafidinimo tahay qaraabada nebigoo la jeclaadaa waynay ahayne falyashhad istaqalaani ani raafidi keliya intibaha ka markhaati noqda inaan raafidi ahay laakiin marka hore waxaan raafidinimo ahay in qaraarada nabiga in la jeclaado wahaakada markaa shay waxa weeye xaq ah haddii la doono in markaa lagu sameeyo irhaab dikri oo laga cabsi gelinayo oo lagu leeya allah oo khatar baad ku dhacaysaa ya yani waxa weeye loogama cararo shay xaq waa inahu tasawuxu inuu xaq yahay hadduu xaq yahay dhaleecadeedii dhaleecaysay loogama taga xaq qaala alimaamu abu cabdillaahi محمد بن إدريس وشافعي الشافعي رضي الله عنه إلى رضيها كم آمنت بالله وبما جاء عن الله آمنت وأرمي يقول بالله الله بأرمي وبما كيما أرمي جاء عن الله الله حديث كيني والله أجري وهذا الكلام على مراد الله سيدو إلى هاي وبتسيبي بأن أرمي وآمنت وأرمي برسول الله رسولك إلهي لو أرمي وبما أي وبالذي كينا وارمي جاء عن رسول الله رسولك إلهي حجي سكي من وارمي وحديث كوكوها ضل النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله وحنوه ما يسير رسولك أجد سيدي أغض الرعاة وكلام جيد وكلام في عن تفويض مطلق أنا شيخ وبسيري ومعها أنا مقرم ما إياه وأنا مينا يا أغض الرعاة isagoo macnihii garanayo wuxuu tilmaamayaa muraadki ilahay muraadkii rasuulku inay saa yihiin marka waxa weeye kitaabka iyo sunnada waa in la raacaa oo la rumeeyaa sida loo rumaynayana weliba waa inay noqotaa sida ilahay iyo rasuulkiisa uga jeedeen ee sidaad doonto waa inayna noqon oad nafka xagga iyo xagga u jiidato a nusuusta in goorta laga tabiye ma aha ahlu dalaala maxaa lagu yaqaanaa nafka khilaafsan waxay ku sameeyaan laba siyood labadaba qur'aankaa laynagu sheegay waa layi iyo icraab in nafka la qanoociyo oo goorta la jebiyo meeshii wejigu ah ujeeday wejii aan ahayn loo qaloociyo iyo in laga jeegto laga aamusa aan laba soo qaadin waxbaba aan laga odhan roob yaraysan waliba markaysaga cilmigood markay gaaban yihiin ahlu bidaca waxay u badan yihiin yani meesha isleeyihiin waxba a ka yara qabsan kartaan oo tashaabuhu ku jiro bay had iyo jeer markaysaga sheeg sheegaan nusuusta waadixaadka khilaafsan waxay kaga jawaabaan maadaama aynay haynin waxa weeye waa qarinayaan oo ma sheegayaan weligoodna ka maqli maysi nafkaasaa jira sidaasaa lagaga jawaabayaa waxa weeye markaysaga aad iyo aad bay u yartay ahlu bidac inta laga maqlay labadaba ilahay labadaa dariiqba waa inoo sheegay wain talwuu aw tucriduu faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira waa layiga iyo icraabka wey wain talwuu haddaad leexisaan nafka aw tucriduu ama ad ka jeesataan ilahay wuxuu yahay mid u cilmi badan wax kasta faina allaha kana bima tacmaluuna khabiira waxaad samaynaysaa rabbi waa u aqoon badan yahay siduu u ogyahay anu idinka abaalmarinaya waa good iyo iyo yaanjirad marka halayska jiro layiga iyo icraab in nafta la qaloociyo oo weji aanu macnihiisu ahayn loo leexiyo ama in laga jeesto oo danba laga geli waayo marka waxa weeye waa in ilaah iyo rasuulkiisu waxay yidhaahdeen la rumeeya oo loo rumeeya calaa muraadi illahi wa muraadi rasuulih wixii ilah iyo rasuulkiisu uga jeedanna loo rumeeya marka waxa weeye taasi waxay keensanaysaa in la doono tafsiirka nusuustoo la yidhahdo muraadkii ilaahay uga jeeday maxay ahayd hadda aan la odhan muraadku aqbali karaa maxay tahay maxaa la odhanayaa ilaahay wuxuu uga jeeday maxay ahayd rasuulkiisuse wuxuu xadiiskan uga jeeday maxay ahayd marka taas waxa weeye aad iyo aad waa in loogu dadaala waktigana lagu bixiyo